habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa habeen jimcaha bisha janaayo waa shan sanadka labada kun toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno faragelinta shisheeye iyo siyaasadda soomaaliya dalka soomaaliya dal iska nugul dadka siyaasiyiinta badankooduna ay ka soo sidii hadda ka hor la yidhi qaraab ay ka soo u qarabtegi jireen dowladaha dibadda haddii shan milyan ay mid xildhibaana ama mid siyaasiga usoo dhiibaan oo saylada intuu miis la fadhiista yidhaahdo madaxweynahan hala raacdee oo markaa siyaasado kale oo jeedkiisa ku hahadlo waddanka sida u shaqayn doonaa runtii khatar weyn baa jiro ma dhici karta inay soomaaliya sa imaaraadka oo kale tato ama dal kale tato ay intay lacag bixiso siyaasiyiintoodii tiraada hala rido hebel ama kan hala qabto anigu waxaan qabaa innagaa dembiga le
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo ka hadlay dhismaha derbiga uu muranka xooggan ka taagan yahay ee xuduudda kenya iyo soomaaliya soomaalida waxay tidhahdaa oonka maxaa keenay oonka waxaa keenay qorrax somo derbigaa waxaa keenay shabaab haddii nimankaa la cerab tiro xuduud lama baahnahay waxaan rabnaa labada wadan in sida hadda tanzaniya kenya uganda aan ka rabno inay wadamada laisku furo
waxaan kaloo idiin haynaa daryeel xumo iyo dayaca lagu hayo gaadiidka dadweynaha ee ay wataan shaqaalaha dowladda ee jabuuti qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
askari ka tirsan ciidamada jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka amisoon ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay duleedka bariya ee degmada buulaburde ee bartamaha soomaaliya goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxan oo ahaa miinada dhulka lagu aaso lala eegtay ciidanka jabuuti wakhti ay halkaasi howlgal baadhitaana ka wadeen gudoomiyaha degmada buulaburde cabdi daahir guure ayaa v o da u xaqiijiyay in qaraxana sidoo kale ku dhaawacmeen saddex askari oo midu jabuutiyaan yahay halka labada kalena ay yihiin ciidamada dowladda soomaaliya waa askarigii labaad ee ka tirsan ciidanka jabuuti ee lagu dilo degmada buula burde ee bartamaha soomaaliya muddo ka yar laba toddobaad
dowladda maraykankana waxay ku dartay liiska dadka loo doondoonayo argagixisnimada saddex xubnood oo sarsare oo ka tirsan ururka alqaacida xiriirka la leh ee afrika iyo bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday khamiistii shalay in abubakar cali aadan maxamed al khazali iyo wanas al faqiih ay ku dartay liiskeeda madow ee argagixisada abukar cali aadan waa taliyo sare oo ka tirsan ururka al-shabaab ee soomaaliya waxa uu madax ka soo noqday garabka jabhadaynta ee al-shabaab muddo dhowr sannadooda maraykanka ayaa ku sheegay inuu hadda yahay oo loo dallacsiiyey ku-xigeenka hogaamiyaha al-shabaab moxamed al khazali waa taliyo sare oo ka tirsan ururka aqab ee alqaacidada gacanka carabta ee fadhigoodu yahay dalka yemen waxa uu ururka u qaabilsanaa ammaanka gudaha iyo tababarada wanaas al faqiih ayuu maraykanku ku sheegay inuu ka tirsan yahay ururka aqiim ee alqaacidada maqrib ee ka howlgasha wadamo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka afrika islamarkaana uu ahaa qofkii qorsheeyey weerarkii bishii maaj sanadkii lagu qaaday madxaf ku yaala magaalada tunis ee caasimada tunisiya ee ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan qof
taageerayaasha xukuumadda iiraan ayaa maanta dhigay dibadbaxyo waaweyn iyadoo dhinaca kalena maanta uu golaha amniga ee qaramada midoobay uu yeelanayo shir deg deg oo ku saabsan qalalaasaha ka jira dalka iiraan kumanaan kun oo taageerayaal ayaa maalintii saddexaad dibadbaxyo ka dhigay meelo kala duwan oo magaalada tahraan iyo magaalooyin kalaba ah kadib markii kadib salaadii maanta waxayna mas-uuliyiinta ku booriyeen inay gacan bira ku qabtaan kuwii ka dambeeyey bilowga dibadbaxyo toddobaad socday oo dowladda looga soo horjeedo oo ay ku dhinteen labayo labaatan qof halka in ka badan kun qof oo kalena lasoo xirxiray saraakiisha iiraan ayaa sheegaya in shirqool ay ka dambeeyeen c i a israel iyo sacuudigu uu mas-uul ka ahaa qalalaasaha dagaalkaasi ka dhacay iyadoo sidoo kalena ay jirto xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa labada dal ee dariska waa iiraan iyo sacuudiga xiisaddaasi waxay sii xoogeysatay tan iyo markii donald trump uu noqday madaxweynaha dalkan maraykanka dowladda maraykanka ayaa ballan qaadaysa inay taageerayso ama taageero buuxda siinayso dibadbaxyada dowladda iiraan looga soo horjeedo sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay khamiistii in in maraykanku uu eegayo macluumaadka tallaabooyinka la qaadi karo sidoo kalena uu raadin doono inuu cunaqabatayno cusub ku soo rogo kuwa ka dambeeya caburinta dadka dibadbaxayaasha samaynaya
xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa aqbashay yabo uga yimid kuuriyada koonfureed oo ahaa inay yeeshaan wadahadal heerkiisu sarreeyo oo sagaalka bishan la qorsheeyey inuu ka dhaco tuulo ku taalla dhulka milatariga ka caagan ee xuduudda labada wadan kala qaybisa sida uu sheegay wasiirka midnimada kuuriyada koonfureed maanta oo jimco ah kuuriyada waqooyi waxay u dirtay siyool fariin ay ku sheegayso inay aqbashay yabooha wadahadalkan saraakiisha labada dhinac ayaa sheegay in wadahadalka ay xoogga ku saari doonaan wada shaqayn ay xukuumadaha pyonyan iyo siyool ka yeeshaan sidii koox ka socota kuuriyada waqooyi ay uga qaybgeli lahayd cayaaraha olombiga ee xilli qaboobaha ee lagu qabanayo kuuriyada koonfureed bisha februari ee soo socota waxaa kaloo ay sheegeen inay ka wada hadli doonaan cilaaqaadka guud ee labada wadan xeeleerayaasha ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegaya in wadahadal kasta oo ay yeeshaan labada kuuriya inay tahay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday oo gacan ka geysanaysa xasiloonida guud ee gobolka
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan aan ku horumarnay aadan barre ducaale guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya ayaa sheegay in sababta ka dambaysa dhismaha dowladda kenya ay derbiga uga dhisayso xadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya ay tahay sidii looga hortegi lahaa ururka al-shabaab waraysi ay v o edu la yeelatay aadan barre ducaale ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan derbigaasi toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa muran ka dhex taagan ka dhex taagnaa uu ka dhacay degmada beled xawe ee gobolka gado ee dalka soomaaliya murankaas oo u dhexeeyey dadka halkaasi degan iyo ciidamada kenya murankaasi ayaa yimid kadib markii ay kenya dib u bilowday dhismaha derbi kala xadeynaya xuduudda soomaaliya iyo kenya haddaba waryaheena magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa waraysi la yeeshay aadan bare ducaale isagoo ka waraystay arinta dhismaha derbiga iyo weliba xaaladda gobolka waqooyi bari ee kenya gobolka waqooyi bari alxamdulilah roobab badan kama dhicin sanadka dee aan soo dhaafnay abaar daba dheer ayaa jirtay roobihii gugana si fiican looma helin ilaahay aan baryaynaa inuu ummadda soo qawajiyo insha allah dowlad goboleedka wajeer garis mandheran waxaan filaynaa maadaama ay soo doorteen dad cusub iyo baarlamaan cusub oo gobolka ah inay ayakana ay ku dhaqaaqaan sidii ay shacabka ugu shaqayn lahayen waayahay inkastoo doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday ay jireen buuq fara badan oo hareeyey oo maxkamaddu dhowr jeer ay warar kala duwan ka soo saartay haddana kursigaaga adiga lagugu soo doortay ee gaaris oo kale weli buuq ayaa ka taagnaa maxkamad baa jirtay in musharaxii kula tartamayay uu kaa geeyey dacwaddii maxkamaddii xaggay ku dambeysay maxkamaddii u taala taas dadka kursiga laga soo doortay waxay doorteen saddex jeer labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii labadii kun iyo toddobiyo tobankii cod labadii goor oo la-aan helin oo la yaab la ay siiyeen taqriiban labaatan iyo laba kun iyo siddeed boqol qofkii igu xogay waxaan kaga horreeyey siddeed kun iyo iyo dhowr haddana maxkamadda yuu aaday maxkamadda way way way amarkeeda waxay bixin bisha koowaad ama bisha labaad ayaan sugaynaa marka taa waa mid maxkama u taalo soomaaliya iyo kenya horey waxaa jirtay inay isku haysteen dacwad dhinaca badda ku aadan toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa soconayay muran iyo dibadbaxyo ay dhigayeen dadka ku nool degmada beled xaawo isku dhacya halkaasi ciidamada ilaalada xuduudda iyo beled xaawo ku dhex maray soomaaliya waxay u dirtay wafdi xaqiiqa raadina arrinta dhibaatada xuduudda dhinaca beled xaawo maxaad ka ogtahay wasiirka gudaha soomaaliya wuu hadlay wuu tegay beled xaawa wuu soo arkay wixii la sheegaya ku diray kuturkuteentuu soo sheegay v o a baan ka dhegeystanay marka dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya sidii dowladaha kale aan xuduudka aan wadaagno xuduudyaha waa shay cad oo international ah oo sawirkiisa uu banaanka yaallo dowladda kenyana uma joodo inay waddan qaato kaanagaana diiqanaka waddanka kenya waa waddan weyn bad buu leeyahay buuruu leeyahay meelo waxaa jirta roobka habeen maaluu ka do-o oo caleynta iyo shaha dhul wuxuu leeyahay si northeastern oo kale gobolka waqooyi bari oo lagu talagal in xoolaha geela iyo looda lagu xanaaneeyo marka hadda waddan ma aragtee laamadeed ku jiro oo yar oo bad dhexda ku dhex jiro oo oo meel u dhaaqala mahayo dhulka aan haysano waa taqriiban a million square kilometers dowladda soomaaliya annakana xariir aan leenahay xariir fiican baa naga dhexeeya waxaana leenahay habeenkaasaa ka shaqaynaa sidii nabadgelya iyo xasilooni oo oga dhici lahayd derbigaasna waxaa nagu qasbay nimanka layihahda al-shabaab marka dowladda soomaaliya waxaan rabnaa inay nagala shaqayso sidii annakoo iswadano aan nimankaas u ceribtiri lahayn haddii nimankaa la ceribtiro xulduud lama baahnanahay waxaan rabnaa labada wadan in sida hadda tanzania kenya iyo uganda aan qaranno in wadamada laisku furo oo geela jooga garis uu sanadka waktiga gugana uu joogo kismaayo iyo iyo dhulka iyo beled weyne uu kasoo uu kasoo daaqo waktiga kalena geela beled weynena iyo kismaayona ay imaadaan ilaa iyo ijaara yaan rabnaa marka derbiga wuxuu nagu qasbo soomaalida waxay tidhahdaa oonka maxaa keenay oonka waxaa keenay qorax somo derbigaa waxaa keenay shabaab
kaasi waxa uu ahaa aadan barre ducaale hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka kenya oo magaalada nairobi ugu warramayay waryaheenna khadar maxamuud xareed
habeen wanaagsan jimco wanaagsan weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa dhawaarahan kusoo badanayay gaadiidka dowladda ee shaqaalaha dowladdu ay wataan ee jeedka magaalada lagu arko gaadiidkaasi dowladda ayaa la sheegay inaan la daryeelin oo dadka wataa aysan iska xil saarin arrintaasoo hadalhayn badan ka dhalisay magaalada jabuuti waryaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti ka soo diray
dalka jabuuti wuxuu ka mid yahay dalalka tirada kooban ee afrika ee shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada dowladdu ay ka faa'iidaystaan baabuurta gaadiidka dowladda baabuurtaasi gaadiidka dowladda ayaa haddaba beryahan dambe laga dareemay jabuuti inay la soo dariistay intooda badan xaalad daryeel la-aani baabuurtaasi gaadiidka dowladda ee jabuuti ayaa ah gaar ahaan baabuurta loogu shaqeeyo xafiisyada rayidka ee dowladda sida wasaaradaha iyo xarumaha kale dowladda waa xilli dambe oo habeena iyo baabuurta dhex socota jidadka magaalada jabuuti wakhtigan oo kale baabuurta intoodii badnayd way ka baxeen isu socodka baabuurta ee waddooyinka ee sirkulationka magaalada hase yeeshee waxaa iyagu ku hadhay qaybo ka mida baabuurta gaadiidka dowladda gaar ahaan baabuurta loogu shaqeeyo xarumaha wasaaradaha iyo xafiisyada kale ee dowladda waa kan shakhsi mas-uula oo dowladda jabuuti ay siisay gaadhi oo aan kula kulmay suuqa dhexdiisa miyaan ka wanaagsaneyn intaad gaadhi soo istaadhaysid inaad halkan dukaanka gurigaaga la jaarka aad ka iibsatid wax alaali waxaad u baahantay wallaahi dukaanka waxaan u baahanay dee waan ka waayo saahaan baan usoo kaxay saboorka in xaggan ula yimaado uga iibsado yani bonapark iminka waan ku arkayay xawli ayaad ku socotay bir baad jabi kartaa markaad sidan oo kale u socotid xawli inaad aayar dalaadala u socotid miyaan ahayn ilan gaadhigu adigu ku anfacayaaye miir waa saa sheegto in miir loo socdo xawli waan u socdaa lakin in miir loo socdo waajib weeyaan lakin haddii bir jabta dee
saacadahan dambe habeenkii lama yaqaan wax shaqaa oo baabuurtaasi dowladda lagu ogyahay marka laga reebo xarumaha mar kaste looga baahan yahay adeegyada joogtada cali jaamac oo ka mida dadka baabuurta ku dhex watay jabuuti oo nala arkayay gaadhi gaadiidka dowladda oo ka duulbooday tuurta loo yaqaan askari jiifa ee lagu sameeyo laamiyada si loo xakameeyo xawliga baabuurta ayaa sidan ii sheegay wallaahi aad baan uga xumahay gaarigaas waa gaari gaadiidka dowladda waxa weeyaan anugu de maanta gaarigan aniga iskale anugu de waxay way taabanaysaa waa run waayo adigu aayar baad u dulmartay waan ku arkay wax de adii maaragtay dhibaatadeeda jeebkaaga aad ka bixinaysa weeyaan kani anugu anuu aan leehay aniga lex jeclaabay oo waxa weeyaan anii anii taabanayo ilaashanayo saa ahaan baan u dhowranaya birta ka jabtana waa bir aan iibsanaya anigu khadar cabdi xasan oo ah qof mekaaniga oo aad uga shaqeeya birta baabuurta ayaa iga warramay farsamo ahaan cilladaha la soo dersi kara gaadhiga xawliga loo wado ee aan loo tudhin waxaa ku iman kara markaa dhibaatada waxay tahay gaadhiga inuu motorosooradu aysan qaraan sida laydhada cagasho wuxuu leeya gaadhigu wax laydhaa maqasho oo yacni la shaqaynaya isteerinka iyo dhaqdhaqaaqa gaadhiga marka waxa kuwaas haddii ay dhammaadaan gaadhigiyuusan qarb buu yeelanaya iyo sida waxaa ka mid a jiinta oo kale marka waxyaabahaas ayaad ka dareemi karaysaa waxyaabaha ka jabi kara gaadhiga markuu caynkaa sameeya maxaa ka mid ah waxaa ka mid a cagahan uu ku socdo baabuurka oo ay ku jiraan rugmaan waxa la yacni boromboorino boromboornadoo daata amba iyagoo bilaaxeedha hadduu yahay gaadhigu metel bilaa dee karda oo xaydhu ay ka yaraato waxyaabahaasoo kalaa keena askari jiifa markuu ka boodana wuu xoog ku dulmaray iyadana qacda weyna dee ku iman karta marka waxaa dhici karta inuu dhibaato keena dee ay jabaan kaabaanadu ay candhadii waxyeeleeyeen ayaa dhici karta sidoo kale waxaan arrintan wax ka weydiiyey kamaal xaaji cali oo ah nin odeya oo fanaan reer jabuuti ay wada yaqaanaan hase yeeshee muddo dheer ah dirawal amba wada baabuur dowladeed welina ku shaqeeya taayiradiisii saliidiisii wixii bidaas loo baahan yahay wixii ka maqan adaa og kolkaa dee adu haddaad intaa ka shaqayn weydo kolka waxaa mas-uuliyadda lagu saaray iyay dhantaaran tahay bay ka dhigan tahay kolka maaha daa iminka waxaan arka dad badan oo asxaabta war waa khushi maxaa lagalay waxa waa xoola no xoola dowlayd waa xoolahaagi anu waxaan odhan lahaa naftaadi sida aad u eegtid waa inaad u eegto gaariga mas-uuliyadda waa taa weyaan waa daljaceyl wadannimo iyay ku deexsan tahay anu intaa baan odhan lahaa ramadaan gaadhiguna dowladdiina waad ugu shaqaynaysaa adigiina dee wuu ku anfacaya marka waa inaad ilaalaysaa soo maaha nacam nacam adiguna manfacad baa ku jirtaa beeshaa duntaa ku maraysa waxaa duntaa ku qabsanaysaa wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti ayaa dhowr jeer oo hore isku dayday inay arrimahaasi wax ka qabato iyadoo soo saartay wareegtooyin isdabajooga oo mamnuucaya in baabuurta gaadiidka rayidkaee dowladda lagu dhex arko jidadka magaalada wakhtiyada ka baxsan saacadaha shaqada hase yeeshee waxaa tallaabooyinkaasi ka dhashay muran badan oo keenay in wasaaradda arrimaha gudaha jabuuti ay dib u gurato iyadoo kadibna dowladdu ay arrintaasi dhinac iskaga riixday walow culays dhaqaale iyo kharash badan ay arrintaasi ku haysa dowladda jabuuti axmed xaaji oo ah muwaadin u dhashay etiobiya oo ah reer dirdhaba oo aan kula kulmay jabuuti ayaa iga warramay qaabka etiobiya loola macaamilo gaadiidka dowladda gaari dowladeed sababta dantaadhinaad adigu soo qabsataa way adag tahay oo adeega dowladda wax ka baxsan lama ogola midda kalese laakiin haddii qofka daa ka tegi waayo oo bahay u qabato arji buu soo qaranaya arjigaasa uu leeyahay daa ku dalbanayo gaarigii ama aas baa ku dhacay ama dhakhtar baan hooyaday aabahay ama xaaskii aan ku geynaya uu leeyahay arjibu soo qaranaya bacda arjigaa dabadeed haddii dee loo ogolaadana waa okay haddii adii la yidhaahdo ma dhici kartana uuba ka tegay way jirta etoobiya gaadiidka dowladda waxaa loo daryeelaa si wanaagsan baa loo daryeelaa ma lahin hal xaafadda halkaa doonta kala baxa xaafadaha doonta xaafadaadii la teg ma ahayna dana kalaba kusoo dhamayso etoobiya ma leh waad shaqa tagtay waad ku shaqa gaadiid ku shaqa tagtay waad soo rawaxaysaa xafiiska dhigaysaa dee waxaa saa loo samaynaya waxa weeye ee dowladdu ay saa ugu ilaalinaysahay waa in gaarigii dee bir soo iibiso shidaalkii kharashka badan baa dowladdu yaa la ilaalinaya rabadaan muuse v o Djibouti.
waa hagaag laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waa jimce bisha janaayana waa shan sanadka cusub ee labada kun iyo sideed iyo tobanka haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan soo diyaariyay halkanna ka soo jeedinaya waryaheenna haaruun macruuf
shantii bishii juun ee sannadkii tegtay ayaa waddamada sacuudiga imaaraadka carabta masar iyo baxrayn waxay xidhiirka u gooyeen waddanka qatar laba maalmood kadibna cadaadis ka yimid waddamadaasi ka sokow dowladda soomaaliya waxay go'aansatay inay dhexdhexaad ka noqoto xiisadda khaliijka bilo kadibna mowqif ka duwan kan dowladda waxaa qaatay maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed iyo galmudug intaasi kadib waxaa waddanka hadheeyey xiisado siyaasadeed oo intooda badan la sheegay inay ka soo maaxanayaan khilaafkaasi u dhexeeya waddamada gacanka carabta toddobaadyadii u dembeeyena waxaa si gaara farta loogu fiiqayey waddanka imaaraadka carabta oo sannadihii u dembeeyey ciidamo u tababaraya dowladda soomaaliya saldhig milatari iyo dekadna heshiis kala galay somalilan islamarkaasina tababar siiya qaar ka mida ciidamada puntland dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale weerartay siyaasi lagu eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay dowlado shisheeye taasi oo siyaasigaasi cabdiraxmaan cabdishakuur uu si weyn u beeniyey sabtidii lasoo dhaafayna waxaa weerar lagu qaaday guriga sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiid kaasi oo lala xidhiiriyey inay ka dambeeyeen ciidammada ay tababareen imaaraadka carabta xidhiirro aan la samayna safaaradda imaaraadka carabta ee muqdisho ayay noo suurogeli weyday inaan ka waraysanno waxaa ka jira eedaha loo jeedinayo dhinaca kalese dowladda soomaaliya ayaa ballan qaaday inay baadhitaan ku samaynayso weerarkaasi lagu qaaday guriga sanatar cabdi qaybdiid haddaba ma laga yaabaa in khilaafaadka jira iyo faragelinta lagu eedaynayo waddamo dibadda ah sida imaaraadka iyo qatarba inay ugu dambayn majaxaabiyaan dowladda hadda jirta waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka foosiye yuusuf xaaji aadan xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha xildhibaan axmed macallin fiqi oo isna hore u soo noqday madaxa hay-adda sirdoonka iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaa ku soo biiri doona wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaa iga xusuusina dhegaystayaal barnaamijkan in la duubay maalintii arbacada ka hor intaan isbeddelka lagu samaynin qaar ka mida golaha wasiirada haatanna aynu gudagalo barnaamijkii hadalkana waxaa ku horreynaya xildhibaan axmed macallin fiqi oo ka hadlaya in dowladdu ay ku saxsanayd mowqifka ay ka qaadatay khilaafka u dhexeeya waddamada gacanka carabta marka koowaad waxa weeye dowladda soomaaliya iyadoo cusub oo sila joogta runtii dee dowladaha carabtuna gaar ahaan dowladda sacuudi arabiya ay aada ugu hanweyneyd inay dowladdan markii koowaad oo dowlad soomaaliyeed ay usoo jeesatay ahayd wax badanna ay u ballan qaaday madaxweynuhu booqday si boqortooyadu si fiican usoo dhaweysay ayaa runtii waxaa soo baxay khilaafkii xumaa ee dowladaha carbeed ee khaliijka gaar ahaan kuwa khaliijka ka dhex dhacay runtii aniga marka laga reebo qaab go-aanka loo qaatay iyo tacticada iyo wax badan inaan la xeerin golihii wasiirada uusoo fadhiisan arrintaanoo saameyn soomaaliya oo dhan ku yeelanaysa laakiin runtii go-aankii dowladdu ka qaatay ka qaadatay wuxuu ahaa go-aan aan isleeyahay saxda ayu dhowaa dadkii ugu horreeyo mawqifkaas ayidayna waa ka mid ahaa marka laakiin implicationska iyo saameynta ay ku yeelanayso dadkii soomaaliyeed ee tirada badnaa ee jooga sacuudi arabiya la macaamilayay amaba imaaraadka la macaamilayay wax badan lama xeerin laakiin waxaa la xeeriyey madaxtooyada soomaaliya oo oo shaksiyaad ka tirsan oo u dhow dowladda qatar ayaa lagu tixgeliyey laakiin broseeskii iyo maslaxadda soomaaliyeed iyo interestiga dadka soomaaliyeed xaggee ku jira inkastoo aan la fiirin haddana mawqifkaas waxaan isleeyahay wuxuu ahaa mawqif dowladda soomaaliyeed ay ku saxsanayd okay cabdulaahi goodax barre haddii mawqifkaa dowladda duu sax aha maxaa loogu kala qaybsamay sidaa aynu hadda u jeedno waxaan ku raacsanahay xildhibaan fiqi in aragtidiisa ah in go-aanku sax ahaa markuu sax noqday runtii danaysi badan ayaa dhacay dad siyaasiyiina ayaa ayaan isleeyahay dowladaha markaa damaynayay way soo xerogeliyeen oo waxay ku qanciyeen in xukuumaddooda ay khilaafaan hadday yihiin kuwa maamul goboleedka iyo hadday yihiin kuwo kalaba markay intaa dhacdayna waxaan aaminsanahay xukuumaddu wax fiican ayay qabteen oo yacni dowladihii khilaafka muujiyey dowladda sacuudiga iyo dowladda masar iyo dowladda imaaraadka waxay ku qanciyeen in mowqifka ay qaateen oo dhexdhexaadka ahaa ay kula shaqeeyaan oo aysan dhibsanin arrintaas meel fiican ayay martay laakiin nasiib daro siyaasiyiinta runtii mooday inay sharaf tahay waddan kalaan gacan sare la leeyahay anoo shaksi ah ayaa haddana soo mataqaanaa rogaad celiyey oo mataqaanaa fawdadii siyaasadeed ee wadanka mar labaad dib usoo celiyey haddana waxaan aaminsanahay haddana inay xallin doonaan kolley qoladan xukuumadda waaye foos yuusuf xaaji aadan ma la dhihi karaa waxaa jira dowlado maxaan ku dhahday saaxiibiyin siyaasiyiin soomaaliyeed oo doonaya inay majxaabiyaan dowladda hadda jirta soomaaliya waa sidaynu la wada soconno waxay noqotay dalka dunida ugu qanisan dana gaarana laga wada leeyahay hadday khaliijka tahay iyo hadday reer galbeed tahay iyo hadday jaarka tahayba ummadda soomaaliyeedna dhibaato fara badan ayay usoo jiiday kala jiidashadaa la kala jiidanaya anigu waxaan qabaa waxa xamar maanta ka socda ama soomaaliya ka socda waa ogtihiin oo dalku xor maaha dhinacyo badan dad kala duwan baa haysta ajinada baa dhinacyo jooga dhinac kale waxaa jooga qolooyinkan dagaalka lagula jiro waxaa kasii daran dadka dabadda ee weli maaragtay ku haya ma garanaysa indhaha sidii ay qayb uga heli lahaayeen hawadii baa la haystay badii baa la haystaa berigii baa la haystaa waxa weeye soomaaliya hala qalay marka waxaan u arkaa broxy war sidaa yaman dagaalkaa ka socda oo kale inuu soomaaliyana ku dul socdo waxaa maanta loo baahan yahay in xoogga la saaro dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo inta danaynaysa dalkan inuu hore u socdo waxaa looga baahan yahay inay fahmaan dowlad imika curdin oo dhalatay baa jirta haddii maanta laysku dayo in dowlado kale ama dana shaksiya loo burburiyo soomaaliya inay godka ay ku jirto mid kasii fog kusii dhacay marka waxaan u arkaa haa faragelin fara badan bay nagu socotaa laakiin si aan uga gaashaamaano annaga ayay nagu xidhan tahay waaye eh, cabdirashiid khaliif mowqifkan eh, khis- khilaafka ku saabsan arinta gacanka ee dowladda iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey wuxuu ka dambeeyey kadib markii qaar ka mida maamul go- madaxda maamul goboleedyada ay tageen dalka imaaraadka carabta dabcan dalka sida aadka loogu tuunsanaa inuu maalgelinayo mucaaradada siyaasadeed ee dowladda ka horjeeda inkastoo inaa caddayn u hayn haddana wadanka lagu eedeeyey wuxuu ahaa imaaraadka carabta imaaraadku ma wuxuu doonayaa inuu dowladda bedelo horta imaaraadku go-aankooda ay rabaan eh, runtii aniga hadda ma sheegi karo waxa qorshoodu wuxuu yahay ma sheegi karo laakiin waxaa habboon in dee laysla xasuusto soomaaliya waa dal iska nugul siyaasadaha adduunka oo sidooda isaga gawa gawa dhacleynaya oo hadda laba dal ama laba kooxood ama laba maaragtay system ay isku dhacahayaan eh, baa saameyn nagu yeelanaya mar kasta ayaan dhexaasa sacuudi iyo iiraan baa isku dhacay Eh, soomaaliya oo iyada iiraan xiriirka u geenaysay iyo wadamo kale hadda maxaa la dhahaa qudus arrinteeda marka maraykanka laisku haystay iyo caalam islaami waxaa dhici karta dhaqaalihiisa iyo milatarigiisa inuu dhaho maaragtay wixii maqli waaya siduu ku dhaaranhayay waxbaan ka jaraynaa Eh, hadda turkiga iyo imaaraadka iyo waxaasa iyo macnaha dhici karta inay arrimahan khaliijka iyo halkan iyo geeska africa ay usoo faalalaan amisonkan hadda nala joogaa dhici karta inay ama dana kala duwan leeyihiin Eh, marka aad- iyadoo sidii la sheegay oo xildhibaan goodaxdu ay sheegeen eh, dee qatar iyo maxaa la yidhahdaa wadamadii carabta oo sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar iyo waxaasa isku dhacay waxaasoo dhan marka way horta wayna saameynhayaan waa nagu soo butaacahayaan waana nugulnahay oo waddan aada u tabar daran baan nahay waktiga elec- electionka socday waa la ogaa dad baa etoobiyaanku madaxweyneyaal iyo musharaxiin madaxweyneyaal baa macnaha etoobiyaanku si obdinle u taageersanayeen musharaxiintoo dhan oo kulligood lacagay dawladahaas iyo shirkade iyo kasoo aruursadeen oo ku kaambiin gareynayeen marka horta dal waxaa weeye eh, la xulan yahay oo si fiican eh, gacmaha tajanibiga ay u xulan yihiin oo oo loogana muraadsanhayo eh, sidiisana isagaba nugul marka imaaraadku iyagoo danahoodaas kala duwan iska riixriixanaya eh, macnaha bay siyaasadda soomaaliya siyaabo kala duwan hadba ugu luglugahayaan iyagoo xasan sheekh kasoo horjeeda oo waktigaas la dhahayo cumar cabdishiid bay la jiraan aa xasan xataa iska qarsanayo oo dhahaya maarata walaalahay weeyo dhibna kuma hayaan marka un waa dal eh, lacagna haysta darisna nala ah eh, laveragesna haysta oo maaragta runtii dee eh, ama xoolihiis ha noqdo ama siyaasiyiin iyo eh, dad gacansaar la leh eh, ha noqdaan kolba waa dan muraad iyo dane kale sida dalalka kaleba ay soomaaliya oga leeyihiin see marka looga moosi karaa su-aasha waxaa weeye eh, haddaan ka hor dhaco eh, dowladda un looga baahan yahay siyaasadda gudaha iyo dowladda keliya maahan dadka siyaasadda cayaaraya ama ha noqdeen heer gobol ama xildhibaano iyo waxaas ama ama xukuumad waxaa loo baahan yahay siyaasad xasilan oo shacabkan ay isku duuban yihiin in la sameeyo taasaan anagu soo jeedinay eh, bil iyo bar ka hor markii arrintan ay soo faaftay haddii siyaasadda guduhu la xasilin waayo dadku iska daa imaaraada shabaabka ay qaarkood galhayaan waaye axmed macalin fiqi maalin dhoweyd markii xeer ilaaliyuhu uu dacwadda eh, ku soo oogayay ama eedeynta u jeedinayey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxyaabaha carab ku dhuftay waxay ahayd waxaa jira siyaasiyiin wada shaqayn la samaynaya wadamo dibadda inkastoo uusan imaaraadka carabaabin laakiin haddana dadku saasay u fasirteen maxay kula tahay wallaahi horta waxaa weeye walaalow dalka soomaaliya sida akhyaarta ay sheegtayba dal iska nugul ajnabiguna maaragtay u furnaa isaguna resource fiican oo ku filanna aan hadda aysan dhex oolin dadka siyaasiyiinta badankooduna ay kasoo sidii hadda ka hor la yiri qaraab ay kasoo u qaraab tegi jireen dowladaha dibadda arrinta xeer ilaaliyuhu xeer ilaaliyuhu dalkan waa joogay kama maqnayn afartii sano lasoo dhaafay goobjoog buu ahaa inta murashax oo dhowr iyo labaatankii murashax oo halkan joogtay markay lacagaha qaybinayeen oo dibadda laga keenayo oo boorsooyinka lagu keenayay goobjoog buu ahaa wax statementiya iyo wax warax sharciga soomaaliyana dee sharcigu ma ahan maalinka aragtidna inaad la soo baxdid qofka aragtidna aada ugu danaysid ninka aragtidna aada ugu da- aa- aa- aa- ugu daraatid waxay tahay sharcigu dadka o dhan waa u wada siman yihiin maalin kastana valid ayuu yahay oo in lala soo baxaa ay tahay marka dhihi mayo yaan lala soo bixin laakiin waxay ahayd xeer ilaaliyo in uu la soo baxo sharciga markii ay banaanka iska taalay oo guryaha iska taallo airboorka laga soo la- laga keenayo oo xawaaladaha lagu soo dirsanayay in sharcigani la dabaqay ahayd haddii ay noqotay isbedel wuu imaan karaa mar buu isbedel imaan karaa waxay ahayd evidence iyo cadaymo saxa inuu la yimaado aniga waxaan aaminsanahay arrinta xeerlaadiyuhu ayaantii dhaweysay uu ka dhawaajiyey inay arrin siyaasadaysan ahayd waaya aad baad umahadsantay ma raba arrintu inaan kiiska cabdiraxmaan cabdishakuur aada usii galo tusaale un baan usoo qaatay oo si aan u muujino maaragtay faragelinta sheeye sida ay dowladdu ku dooday goodax bare jawaabtaada waa macadsan tahay horta saaxiibkay xildhibaan fiqi waxaan ku raacsanahay baashan lacagta oo siyaasadda lagu baadi goobo inay khalad tahay wa waa ku raacsanahay laakiin waxaan ku khilaafsanahay inuu yidhaahdo waxaan wax jiray aheyd marka waa inay iska socdaan waa inaysan cidna hadda ka hadlin oo dhaqanka ha iska socdo xoogo waa ku khilaafsanahay shalay hadday jirtay khalad la samayn jiray oo ahaa war nin fiicana ahay beesadaan qaado beesadaasna dabcan banaanka laga keenay nin fiicanaan ahay dooro hadday shalay jirtay maanta waxaa soo zaahiday wax qafool xun oo ah lacagtan qaade madaxweynahaaga rid maxaa yeelay dowlad hebel ayaan jeclayn runtii wax fiican maaha bke meesha ay ku dambeynaysa lama yaqaan misaal haddaan ku siiyo hadda wadanka kenya waxaa nagala dhexeeyo bad baa nagala dhexayso oo bad dacwad aan isla aadnay maxkamad ayaa nagala dhexayso waxay codsadeen in muxuu ahaa muddo la siiyo ay soomaaliya kusoo qanciyaan haddii shan milyan ay mid xildhibaana ama mid siyaasi usoo dhiibaan oo saylada intuu miis la fariista yidhaahdo madaxweynahan hala raacdeeyo maxaa yeele kenya ayaa ayaa ka eed sheegatay oo markaa siyaasado kale oo jeedkiisa uu ku hahadlo wadanka sida u shaqayn doonaan runtii khatar weyn baa jiro wadamadan na faragelinayo ee lacagta nagu faragelinayo ee ka faa'iidaysanayo duruufta qalafsan aan ku jirno runtii waxaa looga bixi karaa in xoogo siyaasiyiintu ay wadaniyiin noqdaan aniga waxaan aaminsanahay ninkan xeer ilaaliyaha in la siiyo fursad uu ku soo bandhiga wixiisa anigu umalaymaha inuu fursaddaas haystay waayo aad baad umahadsan tahay fosia dabcan markaan ka hadlayna imaaraadka imaaraadku waxay meesha ka oranayaan waa wadanka qatar marka maxaad u fasiri lahayd sidee hadda dowladda waxaad u malaysaa inay shabag dhex gashay oo dhinaca uga baxda la'dahay aan ku koobnayn arrimo soomaali keliya khuseeya arrimo caalamka ay ku jiraan sidey uga bixi kartaa arrimahan horta number one inaynu xiriirka dibadda adkayno weeyaan wasaaraddan in la xoojiyo weeyaan arrimaha dibadda waayo iyadaa dowladaha maanta haddii maaragtay wasaaradda inta la xoojiyo la sabood gareeyo dhaqaale loo sameeyo safaarado adag la sameeyo safiiradaasaa waxaan oo dhan furfuri lahaa safiirada halkan joogaa loo yeedhi lahaa la odhan lahaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa saa ku qaldan tihiin meesha shuruuc baa jira internationala heshiisyaa jira u n t baa joogta geneva joogta in laysku xadgudbo ma aha waa yani waxyaalaha caalamku hayg laysku geeyo weeye dal dalkaaga adoo jooga wuxuu doono ka samaynaya dal ma garanaysaa amar bixinayo dal lacag soo bixinay waxaasoo dhan uma baanin dawlado kale cabasho iyo oohin iyo dawladda lacag keentay oo sideeda u dhacday ma dhici kartaa inay soomaali intay imaaraadka oo kale tagto ama dal kale tagto ay intay lacag bixiso siyaasiyiintoodii tirada hala rido hebel ama kan hala qabto anigu waxaan qabaa innagaa dembiga le inagu aan isku tillaano inagu aan hoos isu eegno waana laga maarmaa arrimo dibadeed haddaan anigu khibrad u leeyahay waxay ku taallo male in loo tago oo la yidhahdo joojiya wax qaladkaad samaynayso waayo waxaa jira meelo lagu kala baxo caalamkaa jira laakiin yeena noqonin uun riwaayad iyo filim lagu jiro dawlad hebel baa intaa bixisay iyo dawlad hebel baa baarlamaankuna rayga waxaa annaga naloogu leeyahay xaq inaan wadankan wax ka qabano oo tilmaamno oo xisaabtan sameyno guda iyo dabadba waa gartay waa gartay fosi si fiican baan u gartay hadda waxaa laleeyahay xubno ka tirsan baarlamaanka waxay qaarkood ku talinayaan wax sirana maaha in dowladda wax laga bedelo ama gebi ahaanteedba la bedelo intaana u tegin cabdirashiid waxaan rabay su-aasha inaan weydiiyo fiqi fiqi adiga ma qabtaa fikradda ah in dowladda wax laga bedelo ama la wada bedelo aniga waxay la tahay dadka imaaraadka aniga mooshin baan ka geeyay faragelinta soomaaliya ay ku hayaan baarlamaanka soomaaliya iyadoo weliba xildhibaanada qaarkood ay yaaban yihiin haddana hadda dad baa waxay ku leeyihiin madaxweynaha haddii la dhaliilo ama ra-iisul wasaaraha shaqadiisa lagu qanci waayo imaaraadku la tafan yahay moodal bay noqotay qofkii la qan dadka inta la qancin waayo in hadba la iskaga leebal gareeya arrintaas marka anu waxaan leeyahay horta siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa wax ka dhiman yihiin waxaa la rabaa dawladda soomaaliya banaanka intay usoo baxday hadda imaaraad imaaraad maanta o dhan waa inay ku celcelinaysa yaan ka maqalnay ma madaxweynehan ka maqalnay ma prime ministerkan ka maqalnay ma wasiirka arrimaha dibadda noo caddeeyey inay imaaraadku qalqal ay ku hayaan dalkan soomaaliya ama dowlad hebel ay qalqal ku hayso ilaa iyo hadda wax cad ma hayno inay gurigii cabdi qaybdiid imaaraad galeen ilaa iyo hadda dowladda soomaaliya wax wara kama hayno marka hadda imagination iyo maskaxdeenna waxay iska jeceshahay iyo niman hadlila in loo hadlo ayaa banaanka ay- ay- ayay naga taha maahane dowladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay shacabka soomaaliyeed u caddayso inay dadka soomaaliyeed iyo adduunka u caddayso inay tiraahdo dowlad hebel amnigeenna ay khatar ku haysaa dowlad hebel faragelin bay nagu haysaa sidaas awgeed tallaabooyinkaasaan ka qaadana ciddii la macaamishana dembi bay ku gelaysaa ilaa iyo hadda kama hayno marka eh, waxa ka- waxa ka- intaa ka soo hara waa iska imagination qodobka aad i weydiisay haddaan usoo laabto yacni hadda xukuumadda hadda jirta runtii aniga waxaan u arkaa one man show xukuumadda Een, wasiiro shaqo haya sinit maaragtay maalinkii la magacaabo oo la ansixiyey kowdii een, abriil wasiirada lixdan iyo xoogaaga ah een, markaan carabka ku dhufto in yar oo toban ka yar ayaa shaqadooda si rasmi u haysata kuwa waxaa jira shaqadoodii oo dhan lagala wareegay kuwa waxaa jira shirarka shirka golaha wasiirada markay soo fadhiistaan aan cod la siin gacantu ayadoo iska taagan gacantu ayagoo iska iska taagan baa shirku dhamaadaa marka aniga waxaan leeyahay waa la joogaa in la isindhatirana maahan dhaliilna maahan xumaanna maahan in marka ayaan la joogo wax la qiimeeyo la qiimeeyo yaa shaqadiisii gutay yaan gudan arrintaas runtii baarlamaanku qayb weyn buu ku leeyahay su-aashaan ku weydiye waxay ahayd in xukuumadda wax laga bedelo ama la wada bedelo miyaad qabtaa fikir noocaasa waa qabaa cabdulaahi goodax barre in xukuumadda wax laga bedelo ama la wada bedelo miyaad qabtaa fikir noocaasa kor waayee loo wada indho runtii eh, xukuumadda in wax laga bedelo eh, qofka ay aada u khusayso eh, muxuu ahaa waa prime ministerka prime ministerkuna nin moog intaa ma aha oo runtii eh, wuu arkaa laakiin tabar baaba haysa saan qiyaasaayo oo fursad oo xukuumaddiisa ku darto oo ku fariisto eh, siyaasiyiintu maba siininba maalin walba wuxuu qaabilaa lixdan xildhibaan eh, oo kulligood yacni mataqaanaa mashaakilkan eh, baahidooda oo- ay keentay markaana waxay la tahay eh, in eh, uu- uu- ay dhici doonto eh, in in xukuumadda wax laga bedelo oo oo dhuudhuujin lagu sameeyo Eh, anigu waan aaminsanahay intaas eh, loona baahan yahay balse waxaan aaminsanahay in prime ministerka laftigiisa oo aada u khusayso uu- uu aaminsan yahay arrintaas waayahay n cabdirashiid waxaa jiray dowladihii hore aynu soo aragnay muddo markay joogaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahu inay iskhilaafi jireen laakiin sida hadda muuqata ama ay ku doodaanba eh, xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta taageera dowladda waxay ku doodaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay wadashaqayntoodu wanaagsan tahay marka caqabadana way jiraan dhinacii amniga waddanka weerarkii ugu cuslaabaa waddanka ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay eh, bishii oktoobar arrimaha dibadda iyo dhibaatooyinka jirana haddaynu ka hadlaynaa halkee wax iska qaban laayihin Eh, runtii eh, arrinta soomaaliya eh, horta waa waa waa la kabiyo ama layers isdul saaran Eh, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare hadday wada socdaan iyo hadday kala socdaan eh, waxaa fiican dee inay wada socdaan si shaqadii u socoto oo walibana xildhibaanadii iyo maamul goboleedyadiina ay la socdaan iyo ciddii kaloo waxtari karta si ay hawsha u dhaqaajiyaan maxaa la dhahaa markii ceelalii heshiisaa xoola biyo cabaan baa reer baadiyahu dhahaan marka haddii dadka siyaasadda ku jiray maanta oo dhan ay isku maqan yihiin hadda xoogga ay dowladdu iyo mucaaradku ay isku hayaan oo maxaa la yidhahdaa dadka ayaga kasoo horjeeda xoogga iyo awoodda ay gelinayso oo oo macnaha ama xogka ha ka raadiso ama isha ha ku hayso ama maaragtay barabagaan ha ku furto ama ayagu xoog ha ku- ha ku furaan xoogga iyo la isku dhumin hayaa dadkan dowladda kasoo wada horjeed macnaha eh, siyaasadda ku wada jiro qaarna xildhibaana yihiin qaarna eh, xukuumadda yihiin qaarna korjoogta yihiin xooggaas meelo kaley gelin kareen waxbarashadii bay gelin kareen hadda kahor maro badan sheegay boqolkiiba lixdan soomaalida saddex aqoolood saddex cunto ma helaan un ta iyo adduunyo kale ku tiirsan yihiin shabaabkiibaa meel walba ugu dhakan oo- oo oo kulligood macnaa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo farmaajo iyo kheyre iyo fiqi iyo goodax iyo boosiye iyo iyo dadka ka- iyo annaga iyo ciday deenahayaan oo ka badbaadaysa ma jirto marka hore dadka is- macnaha nimanka waxaa la yidhi maamaha aan qurux badnayn weeye laakiin eh, niman baa waxaa la yidhi nimanka qeydka isku haysta hooyadooda waa qaawan tahay marka niman ayagana dalkoodii dadkoodina gaajo waa bacayaan adduunkiina aan maaragtay oo adduunku bacsanhaya oo bardoojamhaya ay hadda isku soo buuranayaan shabaabna ay macnaha kulli ma- macnaha meel walba luuq kasta ugu jiraan ba ayagii macnaha eh, baa is baa ishortaaya marka anigu runtii macnaha eh, co- comic bay ila tahay waa la yaaba mararka qaarkood oo maxaan mar had meelo anuu magaalo kala jooga adigu waxaysa waxa weeye oodada iyo caqlixumada xamar ka jirta waan jeclay inaan madaxa ka qarsado taasaa keenaysa hadda inaan toronto kaala soo hadlaayo markaas runtii waan waqti horaan xamar tegay labadii kun iyo labadii kun aan tegay hadda marka waa la kasoo daalay macnaha bardoodankan iyo iyo iyo ceyrtigan oo
xigmada lahayn Waa gartay.
ayagana waxaa de nagu jirtaa inay macnaha intaan shabaabku ay meesha moolahooda ku qarxin lahaayeen ama afar sano ka dhamaan lahayd iyagoo yaaban sidii kuwii ka horreeyey waxaa loo qaataa kulligood inay sida isku dhaamaan macnaha ayagoo ayagoo raalli ah okay waaya cabdirashiid aad baad umahadsan tahay Een, foosiyo waan ku siinayaa iyo godax iyo fiqi dhammaantiin waad ku laabanaysaa waad siinaya waad siinaya laakiin waxay nagu soo biiray wasiirka warfaafinta eh, cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso Cabd- cabdiraxmaan yariiso waad mahadsan tahay barnaamijkeedaad bilowgii nala gasha ayay ahayd laakiin eh, waynu isweynay waad mahadsan tahay marka hore may maqlaysaa si fiican waaye waxaynu ka hadlaynay xaaladda hadda soomaaliya siyaasadda jirta iyo faragelinta la sheegayo inay ka imanayso eh, wadamo dibadda si gaara beryahan waxaa farta loogu fiiqay imaaraadka carabta inkastoo xeerlaalihi uusan si toosa u carabaamin imaaraadka oo uu yidhi waxaa jira siyaasiyiin wadamo shisheeye gacansaarla leh oo doonaya dowladda in ay mijaxaabiyaan ama dhibaato u geystaan maalin dhoweyd weerar baa lagu qaaday guriga cabdi qaybdiid wuxuu sheegay in hay-adda nabad sugidda sarkaal ka tirsan uu soo wacay u sheegay ciidamada imaaraadku inay deegaankaas weerareen baadhitaan baa la sameynayay dowladda baadhitaankii midna la wadaagi kartaa arrintaas inay imaaraad ka gashay iyo in kale bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa idin salaamayaa dhammaan argaabka kale ku jirto arrintan horta midna waa mid maxkamad hawsheedii socoto marka dadkan oo siyaasiyiinta wixii ishii arrin maxkamad taagan siyaasadeynaya ama amniga dalka siyaasadeynaya horta mid loo dulqaadan kara maaha mid la aqbali kara maaha soomaaliyana marxaladda ay joogto waa marxalad u baahan dowladda hadda jirta mandate-ka la siiyo in waktigeeda la siiyo wixii isla xisaabtan ahna si eh, sharaf iyo karaamo ku jirto lagu sameeyo arrintan iyada arrin eh, xereeraalyahan waa uu sheegay baaris baa socota dad baa wax lagu eedeeyey arrintaas ma rabno inaan ka hor dhacno v o na runtii waxaan oran lahaa arrinta maxkamadda ha loo daayo mar allaale markii arrimaha xeerlaalinta iyo baarista soo dhamaatana kadib eh, waa lala wadaagi doonaa wixii shacabka ah oo ma rabno in maxkamaddii wax dib u keeni karana eh, la sameeyo arrimaha dadka siyaasiyiinta qaarkood oo weliba dadka qaarkood- Arri- arrintaan hadda ku weydiiye wasiir siyaasadeynayaan.
arrintaan ku weydiiye waxayd arrinta guriga cabdi qaybdiid iyo baadhitaankii la sameeyey wax aad nooga sheegi karta ma jirtaa waxaa farta lagu fiiqaya imaaraadka carabta baaristaas waa ay socotaa mar alaal markay soo dhamaataa lasoo daynaya mar rabna inaan ka hor dhacno wax mala awaan iyo maaragtay annaga wadan soomaali la yidhaahdaan nahay waxaan nahay wadan madax banaan annaga ayaa la rabaa waxayna inaan samaysano haddii cid cid kale usoo adeegsanaysana ciddaas kale inaan ka qabanno waa soomaalinimo ay shaqayso annaga waxaa naga go-an dalkan dantiisa iyo maslaxadiisa eh, shacabka wixii dan oo inaan ka shaqayno taasna waa ku soconaynaa marka baarista markay soo dhamaato ka hor kama hor dhici karno waa gartay wadamo oo dowladda soomaaliya ay ka dacwoota ma jiraan mowqifkii ay ka qaadatay arinta khaliijka ee dhexdhexaadnimada ahaa darteed waxaan maqalay in dowladda soomaaliya ay ka dacwootay imaaraadka annaga dowladda soomaaliya mowqifkeeni qaliidka iyo xasarada ka taagan waa cadaynay annaga dowladahaas oo carabta oo dhan waa dowlado aan si madax banaan oo si saaxiibtinimaha diblomaasiyada u wada shaqeyno madaxweynaha dhowr jeer buu booqday wadamadaas aad hadda sheegtay marka wax alaale wixii jiro eh, ma rabno in warbaahintu ay noqoto meeshii haddii eh, wadanka lala xisaabtamayana loo sheego haddii oo wixii annaga khilaaf dhexdeena ahna annaga inaan xalinaa nalooga baahan yahay marka arrimahaas arrimo oo warbaahin ma aha Eh, taas baad iga raalli ahaanaysaa waayahay waad mahadsan tahay waxaan adoo raalliya wax yar ku jir khadka waxaan rabaa inaan akhyaarta kale wax ka siiyo Ee, fosiyo wax su-aalood u qabto wasiirka sida ay u maamuleen siyaasadda arrimaha dibadda goordhoweyd dhaliilo ayaad soo jeedisay bal wasiirka la wadaag maya waa eh, runtii dhaliil ma ahayn waxaa ahayd dhiirigelin Eh, wasiirka wuu ku mahadsan yahay jawaab fiicanna waa bixiyey runtii xaqiiqa wixii uu- uu dee, eh, sida wuxuu yihiin buu wuxu sheegay laakiin hadalka aan rabay anigu waxaan rabay inaan aan aan mid eh, xoogaa ku kusii eh, hoosta ka xariiqo dadku markay hadda siyaasadda caalamka marka lagu jiro siyaasadda iyada oo qofku xisbigiisa ama dantiisa eegayo ayuu ta dalkana eegaa oo aanu maaragtay eh, eh, qaladaad waaweyn oo waxyaalahan hadda aada looga wada hadlaya dhinac walba aan aan la gelin dadka waxaa muhiima inay fahmaan danta dadka iyo dalka iyo ta khaaska ahe qofkaasi hadduu rabo inuu siyaasi noqdo inuu rabo inuu hoggaan qabto ama uu maaragtay uu dee xisbigiisa guuleysto ama ama kol tiimka uu kamid yahay inay meesha la wareegaan waxay waa inay miisaan leedahay oo la- labada dhinacba la eegaa hadda waxaad moodaa inaga dalka dhammaan ummadda waxay ilowsan tahay dalkaba in ajnabi kale maamulaba ama waxyaalahan hadda laga hadlaya ha noqoto ama dhulalka la haysta ha noqoto ama kuwa la jeexanaya ha noqoto ama cirkiga dhulka eh, badaha ha noqote ummaddii waxaa ka ilowsan tahayba totally dantii dalka iyo dadka marka waa siyaasiyiinta waxaa muhiima inay afar sano saddex sano hadda hadhay saddexdaas sane hadhay in axsaabta la hirgeliyo la xoojiyo waa gartay siyaasiyiintuna ay kuwa ka qayb galaan laakiin se aan maaragtay yoyootan iyo maalin walba dad la xidxido iyo dad la ma garanaysaa dowlado kale haaraankaas oo dhan aan joojino danaheena usoo noqono dhaliilo badan badan badan baa jira cabdulaahi goodax barre wax dhaliilood u hayso dowladdaas sida wax u maamushay arrimaha dibadda iyo arrimaha dibaddaynu hadda ka hadlaynaa runtii arrimaha dibadda intii ay ka tiri muxuu ahaa xildhibaan fawziya ayaan ku raacsanahay waxaan rabaa arrin yar inaan iftiimiyo oo la xiriirto muxuu ahaa gelitaankii ciidamadu ay galeen muxuu ahaa guriga cabdi qaydiid waxaan rabaa in hoosta ka xariiqo oo ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan ay muhiim tahay in waddanka horta ciidamo badan ayaa ka shaqeeya oo ajaanib ah maraykankaa joogo soomaali buu qortay oo ku lamaansan oo iyaga looyal u ahoon cid kale ka amar qaadanayn ingiriiskaa joogo oo sidoo kale qortay ciidamo soomaaliya oo aan cid kale ka amar qaadan oo iyaga la joogo muxuu ahaa kuwo cadow shaqaysataa sida bancraft iyo waxaasaa lasoo ayaa waddanka jooga oo wadamo shisheeye ay keeneen imaaraadka qudhooda confusion ba badan baa ka jiro dadka aaday ugu wareersan yihiin imaaraadku ciidanna way noo tababareen bishii boqol dollaraa la siiyaa ciidankeena ay lamid yihiin waana ciidan fara badan kaa ma aha ka guriga galay muxuu ahaa cabdi qaydiid sida maraykanka oo kale iyo ingiriiska oo kale ciidamo gaaro iyagu leeyihiin magaca soomaali ka ah dad dadku soomaali yahay laakiin loyaltigoodii cid walba ka amar qaataan dadkaas horta waa dadka galay guriga ciidankaa marka meesha galay iyo kuwa kala dhanoon sheegay xukuumaddani way dhaxashay waxay iyadu ay og tahay ama ay raalli ka tahay ama ay fursad u heshay inay wax ku saxdamaan markee fursadba lamaba siininba ciidankan oo faraha badan oo ajaanibkaa oo nooc walba leh oo cadow shaqaysata leh oo kulligood hargixisaan la dirireynaa leh laakiin maalinta dambe adigaba lagu adeegsan kara sida haddaba muuqato iyadoo baaristu ay sheegi doonto xukuumaddani way dhaxashay waay goodax aad baad u mahadsan tahay axmed macalin fiqi su-aal haddaad u qabtana waad weydiin kartaa iyo waxaad ku dhaliilaysa dowladda wasiirka yariisa oo inagu soo biiray tafadal horta waxaa weeye wasiirka waa soo dhaweynayaa wasiir yariisow wuxuu ku bilaabay hadalkiisa dee hanjadaad iyo u dulqaadan mayno iyo maaragtay fiirsan mayno iyo saas yeeli mayno iyo xag dalka waa la wada leeyahay wasiir waxaa weeye adiguna ay hadda fulintaa ka tirsan tahay annaguna waxaan ka tirsannahay qaarkeen maaragtay hay-adda sharci dejinta marka cadajuglayntan tirada badan oo maaragtay xamar iyo lagu hayo idaacadaha ayaan dadka soomaaliyeed loo gudbin dadka soomaaliyeed waxay u bukaan in la sheego dhibka jira in si saxa loo sheego loo adresgareeyo waxay u bukaan in haddii dalka faragelin lagu hayo dawlad shisheeye ay faragelin ku hayso in adigu wasiirka warfaafintaa tahay waxaa lix bilood baa lagu hayay faragelin baa lagu hayaa dalkeena lix biloodna hordhacna maaha ka hordhici mayna maaha lix bilood hordhac maaha lix bilood waa waa wa waa wakti wax lagu ogaan karo waxna la sheegi karo haddii dawlad shisheeye ay dalka faragelin ku hayso banaanka soo istaag wasiirka warfaafintaa tahay ee dadka soomaaliyeed la wadaag laakiin u dulqaadan mayna u yeeli mayna warkaasi war soomaali ka dambeeya soomaalina rarta maaha dawladda shee la sheegayana safaaradeeda xamar bay ku taallaa safiirkeedii waa joogaa ciidamadan hadda w kuwaan ay tababarayaan ra-iisul wasaaruhu kowdii novembar buu la wareegay kulligood sagaal boqol iyo lixdan ciidan ah ayay tababareen ilaa iyo hadda sagaalka boqol iyo lixdanka ciidan ee ay tababareen si rasmiya ayay dawladda soomaaliya ugu wareejiyeen ciidankana ciidankii special forceski ciidankii sida gaarkaa u tababarnaa oo lixdan iyo shan ah oo lagu talagalay ciidamadaas inay la howlgalaan obereyshanada gaarkaa markay gelayaan inay la galaan be ciidan cidka kasoo degayna maaha sida goodax ugu dhigay hadeersan hadalka xildhibaan goodax waa ciidan ciidamadaas ka tirsan mayo mayo waay waay waay cafwan wax yar u kaadi baaris u baahan tahay taab wax yar u kaadi cabdullaahi goodax barre dadkana waan qaldeena haddaan intaa u sheegno fiqi soo koob adoo raalliya ka bax hadalka si aan wasiirka u siiyo kugu jawaabo taliyihii nabad sugidda ee degmada holand iyo coordinationka ninkii nabad sugidda u qaabilsanaa intuba way la socdeen operationkaas waxaa maqaala in taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir uu arrintan ka ka warhayay arrin jointly jointly ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka imaaraadka ay tababareen oo xeradaas ku sugan marka annaga waxaan rabnaa wasiirka waxaan ka rabnaa dadkii waxbaan ognahay waxbaan ognahay intuu ogyahay in lamid ahaan ognahay hay-adihii dawladda aan ka tirsannahay anigu guddiga difaacan xubin ka ahay ee dawladda baaritaan madax banaan baan nageena ka samaynay waa ognahay waxaa dhowta lasoo wado iyo in la siyaasadeeyo xitaa weerarkii guriga cabdi qaybiid ayaa marka u dambaysay ku dhammaan doontaa aad baad umaadsan fiqi u kaadi marka adoo raallia wasiir bismillahi raxmaan xildhibaan fiqi runtii waxaa la raba in la kala saaro waxay tahay adoo xildhibaana mudane ah sharaf leh waxaa la rabaa dowladnimadii iyo mucaaradkii haddii si qalad a u fahamtaan oo dowladdii una la dagaashaan oo mar walba hor istaagtaan waxaa ka faa'iidaysiin horta maxay tahay taas waa kow labo midda la rabo waxay tahay in institutionka dowladda waxa u jiro waxay tahay muddada lasii maandeedka in lagula xisaabtamo si isla xisaabtan dhab ay u dhacdo laakiin haddii mar walbaba aad banaanka taagan tihiin oo idinkoo qayaxan oo la yaqaano hebel iyo hebel ah oo dowladda wixii kasoo horjeedaba aad banaankaas la taagan tihiin mucaaradkii waxaa laydinka raba waxay tahay inaad xisbi samaysataan si nidaam oo sharaf ku jirto aysan u hagaajisaan waddankaana waa noo wada hagaagaya marka wax walwal ahood qabtaan ma jirte aamina dowladdiini madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre dad ka jecel shacabkan in loo adeego oo horumar loo sameeyo ma jirto xukuumadda muddada sagaalka bilood waxa aan qabanay waad og tahay walaalow garab aan kaaga baahanay na garab istaag oo mar walba ha soo istaag qofkii mar walba leh oo dadkuna ay runtii idin dhibsadeen taas idinkana idinma fiicna dalkana uma fiicna dalkan wuxuu u baahan yahay midnimo iyo wada jir taasna waxay ku imaanaysaa dulqaad marka dulqaadkaasaa laydinka rabaa iyo dowladnimada inaad maaragtay nala wadaagtaan nala shaqaysaan na hagtaan intaas maxaa idin diidan fiqi waxaa noo diidan aad ka jawaabaysa ashaas haaruna annaga wax noo diidan ma jiraan madaxweyne farmaajo annagaa wax ka dooranay yariisow adigu ma wax kamaada dooran waana ognahay doorashadii iyo kabtaynkii meeshaa la safnay raggii doortaanna xasan cali khayre gacantaan u wada taagnay kulligeen raalli baan ka ahay asaga iyo xukuumaddiisa markuu idin soo magacaabayna gacantaan idiin taagnay wax laydin hor istaageen ma jirto laakiin fashalkiina aad ku fashilanteen mandatekii dowladda soomaaliyeed aw hayseen ayaad rabtiin inaad dad kale la xagxagataan oo tirahdaan mucaarad baa noo tahay laydinma hortaagna annagoo constructive baan nahay raalli baan ka nahay madaxweynuhu inuu shaqeeyo raalli baan ka nahay prime ministerku inuu shaqeeyo xukuumaddiisuna inay shaqeyso raalli baan ka nahay laakiin waxa la sheegayo waxay ahayd lix bilood baad waxaa ku haysa cadowgaa dalka kusoo duulay noo sheeg wasiir taas macnaheedu ma ahan inaan ku hortaaganahay waxaan ku leeyahay maya idinka idinka waxaa laydinka raba fiqi waxa waaye soo ofkaa inaad iska daysaan dowladnimadii oo idinka aad kasoo shaqayseen aad ku jirteen eed og tihiin duruufaha lagu shaqaynayo eed og tihiin ciidanka iyo dhibka ay ku shaqaynayaan ood og tihiin maalin walba caqabadaha aan ka gudbayno oon u gudbayno dowladnimo iyo wanaag waxay ahayd waxaas inaad inoogu dulqaadataan oo naga shaqaysaan oo garabka noo noqotaan laakiin haddii qof oo meel taagan aad tihiin oo mar walbaba muxuu ahaa ummaddii iyo horumarkeedii loo arkayo dadkii inaad hor taagan tihiin dhib bay leedahay annagii nooma ficno idinka idinma ficno annaga hay-adaha dowladda waxaan rabnaa inay wada shaqeeyaan karaamo iyo sharafka ku wada shaqeeyaan isdhexgeliyaan kadibna wax walba lagu xaliyo systemka iyo nidaamka dowladda caqabadahan caqabad ka waaweynaan soo marnay sii waxaad ogeed qalbi dhagax waxa lagu xaliyay waxay systemkii iyo dowladdii iyo hay-adihii iyo baarlamaankii baa xaliyey caqabadii kale oo arrimihii amniga iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu xaliyey si oo wadajir ahoo nidaam ahoo madaxweynihii ra-isul wasaaruhu ay qaateen door hogaamineed wax walba caqabad waa ka gudbaynaa laakiin waa markaan wadajir iyo midnimo wax u wada raadin intaas waa intaa idinka rabna anaga haye fiqi marka ugu dambaysa u jawaab kabacdina waxaa siinayaa goodax iyo foosiil waxa weeye horta wasiir yariisa waa mahadsan yahay intaas waa isla aaminsannahay kulligeen waxaan aaminsannahay in dowladda soomaaliya la garab istaago waxaan aaminsannahay waana soo garab istaagnay laakiin wasiir yariisa wuxuu rabaa inuuna yidhaahdo beriire dad shacaba kuma kuma kuma dhimane waxaa lagu dilay askar baa lagu dilay al-shabaab baa lagu dilay oo annagu aan soo istaagno nin al-shabaab ma ahayna dad shacbay ahaayeen wasiir annagu kuma sacabsumayno markaad qaldan tahay ama dariiq qaldan aad aad aad aad marayso laakiin markaad ummadda u shaqaynaysid oo wa wax saxa la qabanayo oo dariiqii saxa iyo daaragtarkii saxda ahaad xukuumaddaadu ay hayso waa lagu
waye haddaad dadkii qaldaysaa oo aad maaragtay waxaan jirin ka sheegaysaa wasiir yariiso intaa hadlay arrin beriirena kama hadlin haddana waxaa ka dhigaysaa wax oo maaragtay oo shaksi ah arrintaas waa waxyaalaha aan isleeyahay la rabo in aad ka gudubtaan oo danta guud iyo soomaalinimo annaga doorasho hal cod iyo hal qof aa la rabaa si lagu gaari lahaana waxay danta kugu jirtaa inaad xisbigaaga hagaajisatid soomaali isugu yeeratid tustid nooca dowladnimo aad rabtid inaad usoo hogaamisid isdiyaarisid wax lagaa rabo waa intaas laakiin haddii waxyaalo yaryar oo dhacdooyin dhacday oo shaksiyadisaan waa midda ugu xun oo meeshaanana gaarsiisay waaya ma wasiir waad mahadsan tahay hadalkan waan soo gabgabaynayaa foosi aadaan ku siinayaa maxaa kaaga soo baxay dooda xalku muxuu yihi wallaahi horta run ahaantii waxaan ka hadlayay unba hadda kasoo baxayo yootan iyo muran ee laga hadlaayo sidaasay aniga ila tegay saasay ila tegay runtii danta iyo dalka tanada taasi mid- dani ma jirto haddaan hadalkayga soo koobo horta qaladaad ka dhacay ee hadda ee, ee, ay ka hadlayaan ee, fiqi iyo iyo yariisa wasiirka cabdiqadiid galistii la gelay gurigiisa qalad bay ahayd dowladda waxaa laga rabaa inay soo saarto ciddii mas-uuliyaddaa lahayd hadday tahay ajnabina in laga saaro dalka hadday tahay dowladda dad ka midana in tallaabo laga qaado sharciga shacbigu taasay sugayaan taasi waa qodob Ta- wixii dun- dunubaha la kale cabdiraxmaan cabdirashakuur maxkamadaa socota iyada maxkamadda in laga warsido waxaa soo haray soomaaliya waxay u baahan tahay isku tashi hadalkayga intaasan kusoo koobayaa ajnabina uma baahna faragelintanna sidaan u sheegay waa ku fara badan tahay Eh, dow dadkiina eh, waxaad moodaa inay hurdaan dadna waa daaleen wax dabadaha ku dhimanaya iyo wax gudahii ku dhimanayaba waa leeyihiin ummaddu isbedel bay rabtaa waxqabad bay rabtaa horusocod bay rabtaa hadda tallaabo la qaaday doorasho dhacday doorashada kale sidaynu ku gaari lahayn in laga wada shaqeeyo si loo badbaadiyo dadka iyo dalka iyo caruurtaha mustaqbalkooda wixii dembi galena dembigii dee lagu qaado Waay, aad- Saasaan hadalkayga kusoo koobi.
aad baad u mahadsantahay wasiir Wa- wasiir fawzi aaday u mahadsan tahay waana siday sheegtay arrinta cabdiqadiid falkii dhacay dowladda waa ka hadashay waana eh, fal aysan dowladdu ka warqabin rayaa- ra- diyaarna u ahayn waxay sheegtay in baaritaan la samaynayo baaritaanka oo dhab ahna ummadda waa lala wadaagaya wadankan waa la wada leeyahay dowladnimada iyo mucaaradkana waa kan eh, si eh, constructive ku dhismaya wax saxaya si aan u wada gaarno meesha aan wada hiigsanayno
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku intaas ayuu ku dhan yahay waxaan u mahad celinayaa wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan xildhibaan cabdulaahi goodax barre xildhibaan axmed macallin fiqi iyo madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif xaashi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
waxaa kalkan ala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka haarun macruuf ayaa noo soo jeedinaya inta haddaan kaga gudubno aan ku yara nasanno cod ka baxsan fanaanka cabdidiini
waa hagaaga codkaasi macaan ayaan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo waa intaan dib u kulmi doonno haddii ay baydmo berri lixda iyo barhka saacadda geeska afrika waa bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo